إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال waxa khudbadeenna maantu ay ku saabsan tahay wujuubu اddifaaci can اddiin laa siyama fi casri اlfitan waajibnimada ay waajib tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa inaynu difaacno gaar ahaan wakhtiga fitanka iyo fasaadku fara bato ee diinta loo nisbeeyo waxaan ka mid ahayn in markaa ahlulcilmigu ay u kacaan oo masaa'ilka diinta ay caddeeyaan waa arrin waajib ah oo lagama maarmaan ah walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa uu soo diray rusul fara badan waxaanuu ku soo dejiyey kutub fara badan waxaana caqiidada mu'miniinta ka mid ah in rabbigay wuxuu rusul soo diray oo dhan la wada rumeeyo wax alla wuxuu ilaahay kutub soo dejiyeyna la rumeeyo haddii rasuul ka mida rususha rabbigay la beeniyo waxay macnaheedu tahay ruuxaasi inuu gaal yahay oo xataa nebi moxamed aan u rumaysnayn sala allahu calayhi wasalam kadaalika haddii ruuxu uu beeniyo kitaab ka mida kutubtii samaawiga ahayd waa ku gaaloobayaa hal kitaab oo ka mida kuwaasi hadduu beeniyo laakiin walaalayaal waxaa muhiima inaynu ogaano inay kala duwan tahay waajibnimada iimaanka iyo rumaynta iyo dhaqanka ama camalka iyo waxa la dhaqan gelinayo la tadbiiqinayo in la rumeeyaa waa waajib laakiin ilaahay nebi moxamed markuu soo diray kadib kitaabkaa furqaanta ana uu ku soo dejiyey waxa la nasakhay wax alla wixii sharaa'ic nebi moxamed ka horreeyey oo camal falkeeda la joojiyey waajibkuna wuxuu noqday nebi moxamed dabadii sala allahu calayhi wasalam axadna inaanay u bannaanayn inuu ku camal falo sharci aan ahayn sharcigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam arrinta noocaasa waxa qeexaya oo caddaynaya nebi ciise calayhi salaam oo ilaahay samaawaadka u koryeelay isagoo nool aakhiru zamaankana soo degi doona oo dadka kala xukumi doona cadaaladna ka buuxin doona arlada waxa uu ku kala xukumi doonaa aakhiru zamaanka ciise marka uu soo dego sharcigii nebi moxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam oo ku kala xukumi maayo dadka kitaabkii injiil ee nebi ciise laftiisa lagu soo dejiyey ku xukumi maayo dadka waayo camalkeedii iyo dhaqankeedii wuxuu ku dhammaaday markii nebi moxamed lasoo diray debedii wax kale ma bannaana waayo nebi moxamed calayhi afdalu salaati wasalaam risaaladiisu waxay ahayd caamatan likulli nnaas mid dadka oo dhan caam u ah oo cid gaarihii aanay lahayn ama meel gaara aan ku qaydnayn waana khasaa'istuu nebi moxamed ambiyada kala dheeraa oo rasuulku waxau ihi sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii saxiixeynka ku sugan wa kaana annabiyu yubcahu ilaa qowmihi khaasah wa bucisu ila annaasi kaafah waxa uu idhi nebiga waxa gaar ahaan loogu soo diri jiray reetolkii oo rusushii hore rasaa'ishoodu khaas bay ahayd laakiin waxau idhi anu haddaan nebi moxamed ahay dadkoo dhan baa la ii soo diray oo risaaladaydi waxay caam yeelaysaa ka carabka iyo ka cajamiga ah waxay caam yeelaysaa ka madow iyo ka cad waxay caam yeelaysaa jinka iyo insiga dadka oo dhan iyo makhluuqaadkay caam u tahay ilaahayna taa waa tilmaamay jalla sha'nuh waxaanu kitaabkiisa kariimkaa ku yidhi rabbi subxaanah wma arsalnaaka ilaa kaafata linnaas bashiira wanadiira kuumaanaan soo dirin nebi allow ilaa iyadoo risaaladaadu caam ay u tahay dadka oo dhan mooyaane adoo muuminiinta janno iyo wanaag ugu bushaaraynaya gaaladana cadaab iyo cuquubo uga digaya waxaa kaloo ilaahay uu yidhi jalla shaanuh isagoo tilmaamaya cumuumka risaalada nebi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam qul yaa ayuha اnnaas inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica waxaad ku tidhaa nebi allow dadkiiow waxaan ahay mid idinka dhammaantiin la ii soo kiin diray oo risaaladaydu waa caam waxaa kaloo alla u yidhi jalla sha'nuh تbاarك الذي نزل الفرقان على عبده ليkuna للcاalميiن نdيirا waxa sareeyey oo weynaaday allaha kitaabkiisii furqaanta ahaa ee xaqa iyo baadilka kala saarayey ku soo dejiyey nebigiisii moxamed ahaa salى الlahu عalayhi wasalam liyakuna لilcaalamiina nadiira si uu caalamkao dhan digo ugu noqdo ugu digo ilaahay subxaanahu wa tacaala fii haadihi alaayaat waxa uu ku caddeeyey risaaladii nebi moxamed caam inay ahayd rasuulkuna salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yihi kamaa fii صaxiixi muslim waladii nafsii biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi اlummah laa yahuudiy walaa nasraaniy uma laa yu'minu bi ila kana min ahli الnaar allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee axad ummadaydan ka mid ihii maqli maayo ama yahuudi ha noqdo ama kiristan ha noqdo dabadeed noqon maayo mid aanay rumayn oo iga gaalooba ilaa hadduu sidaa noqdose oo isagoo imaqlay risaaladayda u rumayn waayo kana min ahli الnaar waxa uu noqonayaa ahlu nnaar idan rasuulu llaahi moxamed salى اllahu عalayhi wasalam risaaladiisu waa khaatimatu rasaa'il nebinimadiisana ambiyadoo dhan baa lagu gebagabeeyey ilaahayna waxau ihi jalla sha'nuh ma kana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walakin rasuula اllahi wakhaatama الnabiyiin nebi moxamed ma ahaanin axad raggiinan ka mida mid aabba u ah walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin ha yeeshee waa kii ilaahay ummadoo dhan u soo diray waana kii nebiyada lagu khatimay ee lagu gebagabeeyey sidaa darteed baa rasuulku waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam laa nabiya bacdii rasuul ama nebi aniga iiga dambeeyaa ma jiro idan nebigu salى اllahu عalayhi wasalam risaaladiisu waa tii rasaa'ilkao dhan lagu khatimay oo sharci ka dambeeyoo soo degayaa ma jiro waxyi isaga dabadii samada ka imanayaana ma jiro rusushana waa kii lagu gebagabeeyey oo isaga dabadii ilaahay rasuul danbuu soo dirayaa ma jiro maadaama haddaba uu yahay rasuulkii rususha lagu khatimay sharcigiisuna uu yahay sharcigii sharaa'icda lagu khatimay kitaabkii lagu soo dejiyey wuxuu nasakhay kutubtii ka horreysay oo dhan dhaqankeedii iyo camalkeedii horaanaynu u tilmaanay inakoo rumaysan laakiin inaynaan ku camal falayn ilaahay baa yidhi subxaanah waأnzlnaa ilayka اlkitaaba bاlxaq musadiqa lima bayna yadayhi min alkitaab wamuhaymina calayh faxkum baynahm bima anzla اllah wlaa tttabic ahwaءahum cama jaءaka min alxaq ilaahay waxau ihi jala shaanuh waأnzlnaa ilayka alkitaaba bاlxaqi musadiqa lima bayna yadayh nebi allow waxaanu kugu soo dejinnay kitaabka qur-aanka oo xaq ku dheehan isagoo rumaynaya oo u markhaati kacaya kutubtii ka horreysayna xaqii ku sugnaa wa muhayminan calayh iyo isagoo xukumaya kitaabkaa lagugu soo dejiyey kutubtii ka horreysay oo dhan oo isagu haymanada iyo qalabada iyo sarraynta ka leh waayo isaga ayaa naasikha iyaguna waa mansuukh macnaha iyaga camalkoodii waa la tirtiro waa la zuuliyo uma bannaano dhaqankoodu isaga ayaana ka lagu dhaqmayo ee ay waajib ka tahay in lagu toosnaado nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida ayaa u arkay cumar ibnualkhadaab oo xaashi towraada gacanta ku haysta rasuulku intuu ka cadhooday ayaa waxa uu ku yidhi alam aatikum biha baydaa'a naqiyah wallaahi low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila itibaaci waxau yidhi shareecada islaamka miyaanan idinla iman iyadoo saafiya oo naqiyoo daray ah oo aan dakhan iyo medmadow toona aan lahayn iyadoo saafiya oo cad miyaanan idinla iman waxau idhi wallaahi walaalkay nebi muuse oo kii towraad lagu soo dejiyey ihi maanta hadduu noolaan lahaa umay bannaanaateen aniga tayda inuu raaco mooye taa inuu ku dhaqmaa hadalkaasi macnihiisu waxa uu yahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii la soo saaray kadib shariico kaleoo in lagu dhaqmaa ay bannaan tahay ma jirto waxaase maanta ayaan daraa caalamulislaami dad shahaadaad iyo waxa weeyaan derajooyin sare xambaarsani inay ama fit yacni fatwo ku bixiyaan ama rasaa'il ku qoraan waxaa la yidhaahda taqaarub aladyaan ama waxaa la yidhaahda al-ikhaau ddiini isku soo dhowaanshaha diimaha ama walaaltinimada dadka diimaha kala haysta diimaha kala duwan ama yahuudi ha noqdo ama kiristan ha noqdo ama muslim tii nebi moxamed ku toosan ha noqdee wixii adyaantaa samaawigaa ku sugan inay walaaloobi karaan oo diimaha la isu soo dhoweeyo arrinta noocaasihina waxay duminaysaa oy gunta ka goynaysaa oonay waxba u reebeyn caqiidadeennii islaamka ahayd ee saafiga ahayd waayo gaalada waxaa layna amray inaynu teennaa xaqaa ugu yeedhno oo hadday nagu raacaan aynu la walaalowno hadday diidaanna col daahii go-ay aynu nahay oo aynaan walaalo ahayn ilaahay baa taa tilmaamay oo kitaabkiisa inoogu caddeeyey alla waxau idhi jalla shaanuh قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا waxaad nebi maxamed ou tidhaahdaa kuwii kitaabka la siiyeyow yahuud iyo nasaaraba waxaad u kaalaydaan kelmad aynu u simannahay oo inoo dhaxayso inaan kala xigin kelimadaasi maxay tahay anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a in ilaahay mooye axad kale aynaan caabudin cibaadadiisana cid kale aynaan ku lamaanayn taa u kaalaya taa hadday qaataan dee waa walaaladeen oo islaamkaynu ku walaalownay taa hadday diidaan ilaahay baa tilmaamay waxay inoo yihiin ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa markaa ilaahay cadow bay u yihiin innaka oo mu'miniintana cadow bay inoo yihiin taa macnaheedu ma aha dadka muslimiinta iyo gaaladu mucaamalo adduunyo inaanay dhex mari karin way dhex mari kartaa oo adduunyada waa lagu macaamili karaa laakiin isagoo kula macaamilaya ayaanu walaalkaa ahayn oo cadowgaagii uu yahay oo dee muraadkiinuun baad kala fushanaysaan laakiin walaaltinimo idinma dhaxayso waayo walaaltinimada diinteennu waxay ku xidhay iimaanka innama almu'minuuna ikhwa dee iimaankana isagaa diiday oo cadaawadda doortay walaalayaal ilaahay waxa u uhi jala sha'nuh ina addiina cinda allahi alislaam diinta ilaahay agtiisa laga ogol yahay ilaahay aqbalayaa waa islaamnimadaa saafiga ah ee towxiidka ku toosan waxaa kaloo alla uu yidhi jala sha'nuh waman yabtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minh wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin islaamka waxaan ahayn diin iyo dhaqan ruuxa ka doona laga aqbali maayo aakhirana waa ku khasaarayaa idan diinta ilaahay ogol yahay ee muctamadka ah ee maqbuulkii waa diinul islaam wixii ka soo hadhay waa baatil dhaqankooda iyo camalfalkoodu waxaa kaloo ilaahay inoo tilmaamay jalla sha'nuh ilaahay diintiisa inuu taam yeelay oo maanta wax ka dhimani aanu jirin maanta dadka qaarkood islaamka inagula abtirsanaya oo cilmi iyo diin sheeganaya waxa lugooyey casriga iyo wakhtiga cusub la tallaabsa oo la jaanqaad oo yaan lagaa garan waxaanad moodaa inay isleeyihiin malaha islaamku waxaan u qeexin ayaa xadaarada iyo ilbaxnimadan cusub ee ay qeexaysaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay ilaahii furqaan ku soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga ayaa caalimu lgaybi waashahaada waxa muuqda iyo waxa maqanba ka xoogaalka wihi waa isaga isaga ayaa cilmigiisu ka u caam yeelay wax walba waa caalimun bima kana wamaa yakunu wamaa lam yakun low kana kayfa yakuun waxa uu og yahay wixii hore u dhacay waxa uu og yahay waxa imika dhacaya waxa uu og yahay waxa dhici doona waxa uu og yahay waxaan dhicinba hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa cilmigiisu waa caam ilaaha caalimka ah ee cilmigiisu sidaa wax walba u caam yeelay isagaa furqaan soo dejiyey isagaana ugu talagalay kuwii hore iyo kuwa maanta jooga iyo kuwa inaga dambayn doonaba furqaantaasi inay kala xukunto ay ku kala baxaan wamaa kaana rabbuka nasiyaa ilaahayna mid iloobay ama jaahilkaa ama aan garanayn ma aha tacaala allaahu can dalika culuwan kabiira maanta waxa jiree dhacaya ilaaha og ee xogogaalka u ah ayaa kitaabkaa soo dejiyey wax wal oo xal u ah waxa maanta dhacayana kitaabkaasaa xalkiisa laga helaya calimahu man calim wa jahilahu man jahil ciddii ogaatay way ogaatay ciddii jaahilka ahina jaahil bay ka tahay waalmar'u caduwun limaa jahil ruuxuna waxaanu garanayn dee col buu la yahay oo garanba maayo laakiin dadka qaarkood iyagoo isla casriga maanta waxyaabaha soo kordhay malaha xalkeeda kitaabkaa laga heli maayo ayaa ay ku kalifaysaa waxyaabo fara badan oo khaladaada inay ku dhacaan walaalayaal ilaahay waxau idhi alyowma akmaltu lakum diinakum maanta diintiinnii waan idin kaamil yeelay wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydii islaamkana waan idin dhammaystireen wakafaa bihaa nicma waradiitu lakum alislaama diina islaamkaas ayaanan raalli idinka noqday inaad diin iyo dhaqan ka yeelataan imaamu malik ibnu anas imaamu daari اlhijra calayhi raxmat اllah waxa uu yidhi man ibtadaca fi اlislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacma ana muxamada khana risaala مع تحيات ninka islaamka dhexdiisa ku soo kordhiya bidco waxaan ka mid ahayn oo uu arkaya haddana wax iska wanaagsan oo la samayn karo waa nin ku andacooday nebi moxamed risaaladii loo soo dhiibay inaanay dhammayne uu khiyaameeyey waxaashaah taana nebi moxamed waa ka hufan yahe oo waa ka nasahan yahay waxa uu ihi maalik waqra'u in shi'tum qowlah alyowma akmaltu lakum diinakum haddaad doontaan waxaad akhridaan aayaddan alla ku yidhi maanta diintaydii waan idin dhammaystiray waxay nebi moxamed aayaddaasi ku soo degtay calayhi afdalu salaati wasalaam maalin jumcaha isagoo carafo taagan yacnii dad muslimiina tiradii ugu badnayd dhex taagan ayaa aayaddaasi ku soo degtay waxau idhi imaamu maalik famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyowma diina maalintaa waxaan diin ahayni ee aan kitaabka ilaahay ku oolini maanta diin iyo dhaqan ummadda islaamka u noqon maayo imaamu maalig hadalkaa markuu leeyahay waa wakhtigiisii ayaa hadalkaa u lahaa maantana tii baynu leenahay nu ku soo halqabsanaynaa waxau ihi imaamu maalik walan yasluxa aakhiru hadihi اlummah ilaa bima saluxa bihi awaluha ummadda nebi moxamed aakhirkeeda dambe ku hagaagi maayo awalkeedii hore wuxuu ku hagaagay mooyaane waa kitaabka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaalayaal haddaba diinteennu waa diintaa dhammayska tiran ee aan kala dhinnayn waana diintaa u baahan oo keliya in lagu dhaqmo oo lagu toosnaado wa astakfiru llah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal waxaynaan ula yaabin maanta waxyaabaha caalamulislaami ka dhacaya ee haddana magac diineed ku dhacaya ama lagu fadwoonayo ee lagu odhanayo nebi moxamed baa sii sheegay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku waxau ihi kamaa fi saxiixayni min xadiidi cabdillaahi bni camr bni alcaas ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazicuhu min alcibaad walakin yaqbid اlcilma biqabdi اlculamaa xataa idaa lam yubqi caalima itakada الnaasu ru'uusa juhaala fasu'iluu faaftaw bigayri cilmi fadaluu waadaluu waxau rasuulkeena suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ilaahay cilmiga shariicada kuma qabto inuu culimadii oo nool laabtooda un aayar ka siibo laakiin waxa uu ku qabtaa kuwii xambaarsanaa inuu qabto oo dhimashadoodu ay fara badato ilaa marka arladii caalimba aanu ku hadhin dadku ay dad juhaalo madax diineed ka dhigtaan oo ay u cumaamadaan dabeed inta wax la su'aalo ay cilmi la-aan ku fatwoodaan oy ummadda ugu jawaabaan fadalluu wa adalluu dabeed iyagii ay hallaabaan dadkiina ay halleeyaan waxaa kaloo rasuulku yihi slى الlaهu عalayه وsلم kama fi صaحيiح الجamiع min xadiiثi abi hurayra qabla saacaةi sanawaaت khadaaعaaت yuصadq fiiha اlkaadib وayukadab fiiha الصaadiq وayuؤtamanu fiiha اlkhaaئn وayukhawanu fiiha اlأmiin ويتكلم فيه الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وعو رسولك يري صلى الله عليه وسلم saacadda qiyaame waxaa ka horaysa sanado layshaldayo oo laysdagayo sanadadaas layslu goynaye layskhiyaameynayo waxa uu rasuulku yidhi waxaa la rumaysanayaa beenaalihii waxaana la beensanayaa runsheegihii waxaa lagu khiyaamo xukminayaa kii aaminka ahaa waxaa la aaminayaa khaayinkii waxaa arrimaha ummadda ee caamka ee aayahooga dambe ka mida ka hadlaya ku aan qiimo iyo cilmi iyo caqli midna aan lahayn ehelna aanu ahayn waa attaafi yatakallamu fii amri alcaama walaalayaal waxaa maanta wax lala yaaba ah qaylaa dhacdo markaasaan yidhi war xagga masaajidada u carara markaasuu yidhi isagaabay ka yeedhay yacni halkii loo carari lahaa baabay qayladu ka soo baxday baa uu yidhi waxaa maanta ayaan daraa kii diinta ku abtirsanayee diin loogu carari lahaa isaga inay ka soo yeedho wax diintii waxa weeyaan darar ku ah waxaan maanta walaalayaal uga socdaa bishaa maanta siddeed iyo labaatanka ah siddeedeedii waa maalintay gaaladu u asdeeyeen maalinta haweenka waayo waxaynu ognahay maanta yacni ololaha ay gaaladu diinta iyo ehelkeeda kula jirto markaa bisha maaric ee gebagabada ah sideedeeda ayay u asdeeyeen maalinta dumarka maalintii gaaladu iyagoo ay calaamadsadeen ayaa waxa weeyaan waxaa idaacadda raadhiyo hargeysa ka baxay barnaamijka nasiixada ee subaxa sabtida sideedda ka baxa inin wadaadii halkaa ka fadwooday arrimo diinteenna waxa weeyaan darar ku ah oo baalmarsan oon waafaqsanayn arrimahaasi waxaa ka mid ah idaacadda ka baxay bisha sideedeedii idaacadda raadhiyo hargeysa inay ragga iyo dumarku ka siman yihiin xagga magta oo sida raggu ay boqollo u yihiin gabadhuna inay boqollo tahay waxaa ka mid ahaa dasaatiirta iyo waxa ummaddu ku kala baxayso isagoon shardi uga dhigin inay waafaqdo kitaabka ilaahay ummaddu wixii ay ku heshiisaa inuu distoor u noqon karo arrimahaas ayaa ka baxay waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan maanta waa siddeed iyo labaatan siddeedeedii way fogeyd intaa maxaa dhigay dadka culimmada xaafadda iyo magaaladuba arrintaa way ka kulmeen waxaana qayladana soo gaadhsiiyey guddida wanaag farista iyo xumaan reebista khayr allaha siiye oo arrintaa ka howlgalay waxaa markaa markii laysla gartay arrin sharcigeenna khilaafsan inay tahay lagu dadaalay isagii hadalkaasi ka soo baxay inuu saxo annakana xilkuu naga dhaco laakiin wax la wado oo lagu dadaaloba ugu dambayntii iska daa inuu dib u saxo eh jimcaha jimcihiisiibuu haddana mimbarkii muslimiinta la soo joogsaday waxaan qabaa rag iyo dumarku inay siman yihiin xagga magta waanan ku sii adagahay markaasay culimmadu isla garteen in mas'aladaa caamka ah ee idaacaddiina ka baxday masaajidadiina lagaga khudbadeeyey dee waxa saxdaa ummadda islaamka in loo sheego si aan loogu dagmin waxaa dadkaasi ay sheegayaan walaalayaal waxa xaqiiqadu tahay rag iyo dumarka in la simo calanka cidda u sidee u yacni arrintaa u dhaqdhaqaaqda horta waa gaalada waase dee ayaan daro in dhexdeennii xujo iyo daliil looga helo ilaahay rag iyo dumarka ma simin isagaana abuuro xogogaal u ah cid xuquuqdooda uga ogaal badan oo uga ilaalin badanna ma jirto ilaahay waxa uu yidhi walaysa adakaru kalunha labku dhadiga la mid ma aha labadaasi ma sinna ilaahay baa ragga siiyey darajo ka sarraysa dumarka walilrijaali calayhinna daraja waxaanay ku muteen maamulka iyo infaaqa iyo hawsha ay hayaan ilaahay baa yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim raggu iyagaa dumarka arrinkooda ku qumaya oo maamulkooda haya waxay ku mutaysteenna waa xoolaha iyo maalka ay bixinayaan iyo dadaalka iyo hawsha ay hayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga iyo dumarka dhaxalka kuma simin lildakari midlu xadi alunhayayn sababtuna waxa ay tahay dee xilka ragga saarani dumarka ma saara gabadhu waxa weeyaan sahmigeeda intay jeebadda gashato ayaa haddana ninkeedii masruuf iyo mariin iyo maamulkii kaleba u siinaya oo iyada dee nafaqa kumay waajibin kadaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala dumarka kuma simin iyo ragga xagga markhaatiga oo waxaa la yidhi yacni halkii nin laga rabay haddii la waayo laba gabdhood ama laba dumara ayaa isa soo taagaya wاstashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajul wاmra'ataan miman tardawna min الshuhadاء an tadila ixdaahumaa an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma اlأkhra ilaahay waxa uu ina amray in laba nin markhaati laga dhigto haddiise la waayo nin iyo laba dumar ah labada dumarkii waxay u taagan yihiin halkii ninka laga waayey sababtuna waxa ay tahay midkood hadday ilowdo ta kale inay xasuusiso ilaahay baa sheegay rasuulkuna haweenka markii uu ku yidhi naaqisaat alcaqli waaddiin ee ay yidhaahdeen rasuulkii allow sidee caqligayaga iyo diintayadu u dhimantae nuqsaantu ugu jirtaa waxa uu rasuulku ku yidhi kama fi saxiixayn min xadiidi abi saciidin اlkhudri alaysa shahaadaة اlmarأة mihlu nisfi shahaadaة الrajul waxa uu ihi rasuulku oo haweeneyda markhaatigeedu miyaanu ahayn kala barhka markhaatiga ragga say yidhaahdeen haa waxa u ihi fadalika min nuqsaani caqlihin nuqsaanta caqligooda ku jirtaa waa taasoo waxaa gabadha talabaad loogu kabay waxay ilows ilowda inay xasuusiso waa nuqsaan xagga caqliga ah waxa u ihi alaysat ilmar'atu idaa xaadat lam tusalli walam tasum waxa u ihi haweenaydu markay caadada ama dhiigga dhalmadu uu ku dhaco miyaanay ahayn mid soon iyo salaadba ka tagta waxay yidhaahdeen maya way tahay qaala fadalika min nuqsaani diinihin nuqsaanta xagga diinta kaga jirtaana waa taas oo wakti raggu ay cibaadaysanayaan ayay bilaa cibaado tahay dee waa nuqsaan diineed walaalayaal haddaba haweenku ragga la mid ma aha ilaahay abuuray baana kala soocay sida weliba labadaa jinsi loo kala durkiyey labada jinsi kii ka kale isku ekaysiiyaa wuxuu ku mudanayaa nacdal ilaahay naxariista in laga durkiyo oo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka cabdillaahi bnu cabbaas inuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam lacana allahu اlmutashabbihiina min alrijaali bاnnisaa wاlmutashabbihaati min annisaa'i bاlrijaal ilaahay wuxuu nacdalay ama alla ha nacdalo kuwa dumarka ah ee ragga isku ekaysiinaya iyo waxa weeyaan kuwa ragga ah ee dumarka isku ekaysiinaya raggii hadday dumar isu ekaysiiyaan ama dumarkii ay rag isku ekaysiiyaan labadaba lacnad ilaahay baa lagu mutay waxay culimmadu ka deliishadeen sida labada jinsi loo kala fogeeyey afdalyada ay raggu dumarka dheer yihiin waxyaabaha loo deliishado waxaa ka mid ah dee raggu waaba asalkii dumarka oo dumarku iyagay ka soo jeedaan oo rasuulku waxau ihi salى اllahu عalayhi wasalam ina almarأaةa khuliqat min dilac wa ina acwaja ma fi dilaci aclaah haweenka waxaa laga abuuray feedhaa qalloocda feedh ayaa laga abuuray feedhana waxaa ugu qallooc ugu qallooc badan xaggeeda sare waxa uu nebigu yihi fain dahabta tuqiimuhu kasartah wain taraktahu lam yazal acwaj fastawsuu biاnnisaa'i khayraa haddaad feedhaa qalloocan toosi is tidhaahdo waad jebinaysaa dee haddaad jebisana meeshii lagu kala dhaqaaq haddaad sideeda u daysana ka zuuli maysa inay qalloocnaato ee khayr iyo wanaaguun dumarka kula dardaarma oo u sheega walaalayaal aayaadka iyo axaadiisa aynu tilmaannay waxay deliil u yihiin ragga iyo dumarku inaanay sinayn ee ay kala soocan yihiin kuwa meelaha boodharhka waaweyn ku soo dhejinaya sinaanshaha lamaanuhu waa horumarka bulshadana waa shicaaraadka iyo halkudhagyada gaaladu ay noo soo dhiibeen kuwa innakuna aynu faafinayno inakuon fahmu lahayn waayo lamaanaha rabbigii abuuray ayaa tilmaamay mid walba meesha munaasabka ku ah ilaahayna cid uga xog ogaalsani ma jirto walaalayaal waxaan inoo akhriyayaa anoo soo koobaya bal hadda culimmada islaamku calaa mari taariikh bal hadda wadaadkaasi wuxuu idaacaddaa ula badheedhay ee uu la yimid ummadda islaamku fi taariikh wax culimmada muctabarka ah fatwooday oo ka dhacay inaanay ahayn ninka maanta dee khaldan zamankan ee gaalada u nuglaadayna dee wax cibra'a ma leh waayo ruuxu hadduu doono masalada uu ka hadlayo yaa yidhi uun gaalnimaa ugu weynoo cid tidhi la waayi maayo kufriga iyo gaalnimada haddaad mas'alo walba yay ka soo baxday aad tidhaahdo waxaad helaysaa dad cilmi iyo islaam u nisbo sheeganaya oo hadalladooda ay waxyaabo gaalnimo ka dhalanaysa ay ka dhacday waayo basharka cid walba waa laga helaa wa ajmacuu calaa ana diyata almar'ati nisfu diyati arajul waxay ummadda islaamku ku kulmeen gabadha magteedu inay tahay magta ninka kala barhkii ibnu rushdi oo maalikiyada ka mid ihina bidaayatulmujtahidka waxa uu ku yidhi mujalladka labaad safxada afar boqol iyo labaatan iyo shan waitafaquu calaa ana diyata almar'ati nisfu diyati arajuli fi nnafsi waxay culimmadu isku waafaqeen haweeneyda magteedu inay magta ninka kala barhkii tahay nafta ama dilka ibnu cabdilbarna waxa uu ku yidhi kitaabka istidkaarka mujalladka sideedaad safxada lixdan iyo toddoba ajmacuu calaa ana diyata almar'ati nisfu diyati arajul waxay culimmada islaamku ku kulmeen gabadha magteedu inay tahay magta ninka kala barhkii wahaakada qad ajmacat almadaahib alarbacatu calaa dalik afarta madhab ee maalikiyada iyo xanafiyada iyo xanaabilada yacni waxa weeyaan iyo shaaficiyaduba waxay ku kulmeen inay magta gabadhu tahay kala barhka magta ninka saxaabadii rasuulku ridwaanullaahi calayhim lagama soo rarin axad saxaabadii nebiga ka mid ah inuu khilaafay mas'aladaa cahdigii saxaabada laga bilaabo ilaa maanta muslimiintu magta waxay ku kala qaadataa oo camalkooduna ku dareeray uu ku caanbaxay gabadha iyo raggu inaanay isku mid ahayn oo ninkuna boqolu yahay gabadhuna ay konton tahay ibnu abi shayba waxa uu soo saaray sanad saxiixa can cumar ibni alkhadaab inuu yidhi diyatu lmar'ati cala nisfi min diyati arajul waxaa cumar ibnu khadaab uu yidhi haweeneyda diyadeedu waa kala barhka magta waxa weeyaan ragga sheekhulalbanina waxa uu ku tasiixiyey fi lirwa ibnu xasamna waxa uu ku sheegay fii maraatib اlijmac waاtafaquu calى ana اdiyata calى ahli اlbaadiyati miئat min alibil fi nafsi اlxuri اlmuslimi اlmaqtuuli khaطأa laa akara walaa aqal wa ana nafsa اlxurati اlmuslimati اlmaqtuulati minhm khamsuuna min alibil ibnu xasamna oo daahiriyada ka mid ihi sidaasi ayuu muujiyey inay ragguna boqol yihiin gabadhuna ay konton tahay kadalik waxay culimmadu uga qiyaas qaateen qiyaas saxiixa kala barhka dhaxalka iyo markhaatiga ayay uga qiyaas qaateen kala barhka waxa weeyaan magta haweeneyda oo kaasaani waxa uu ku yidhi fii badaa'ic sanaa'ic fii tartiibi sharaa'ic mujalladka lixiyo tobnaad safxada saddex boqol laba iyo konton ولأن المرأة في ميراثها وشhهاadتها على النصف من الرجل فkذلika في dyتها wuxuu ihi maadaama haweeneydu dhaxalkii iyo markhaatigiiba ninka kala berhkii ay tahay magteeduna waa sidaa walaalayaal waxa khulaasada iyo gebagabadu ay tahay ummadda islaamka saxaabadii laga soo bilaabay ilaa yowmina hada waxay ku kulansan yihiin gabadha magteedu inay tahay kala barhka magta ragga ruuxa maanta markaa mas'aladaa iyo masaa'ilka la midkaa ula bedrheedhaya bulshadu waa ruux fitno iyo fasaad dadka dhexdooda dhigaya in dumarkii maanta la yidhaahdo boqol ka bixiya waxaan kitaab iyo sunno iyo ijmaac midna aan ku sugnayn waana arrin aada iyo aada u khatar badan ummadda islaamka ijmaaceeda waxay ku kulantay aayar nin intuu soo kaco inuu ka dhex baxo ijmaacii ummaddu wax sahlan ma aha waa arrin aada iyo aada u khatar badan arrinta distoorka ummadda maxaa marjic u ah ummaddu waa islaam marjiceedu waa kitaabka iyo sunnada waxa ay dadku ku heshiinayaanna waxa shardi u ah inuu kitaabka waafaqo hadduu khilaafo baadil weeyaan waxaynu taa kaga duwannahay dimuqraadiyadda waayo dimuqraadiyadda ay dadka qaarkood u ololeeyaan وعليكم waxay iyadu في marjic منهج iyo أمة.
meel loo noqda ay ka dhigtay shacabka iyo mujtamaca oo shacabku gaalnimo hadduu doorto dimuqraadiyaddu waxay leedahay gaalnimada u daaye waa doorashada iyo rabitaanka shacabka iyaga marjicu ah laakiin ummadda islaamka dadku waxay ku heshiiyaan iyo rabitaankoodu marjicu ma aha waayo dadku gaalnimaa bay dooran karaan waxaa marjic u ah tallaabo kastooy qaadayaan oy ka tashanayaan inay ku saleeyaan kitaabkaa furqaan ee nebigoodii moxamed ah lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam walaalayaal arrimahaasi waxay tusaale u yihiin in maanta ay u baahan yihiin ummadda islaamku arrimaha diinteeda cidda ay ka qaadanaysa inay aada looga fiirsado oo laga foojignaado laakiin wadaadow wadaaduun ma tahay dee waxa weeyaan nin baa yidhi burka bahalba kama dayine kaasina wuu kaaga soo bixi yacni cid ijmaacii ummadda oo dhan khilaaftaana way kaaga soo bixi markaa diin marka aad doonaysa inaad sida saxdaa u fahamto ahlulcilmiga rabbaaniyiinta waa inaad uga dambayso wixii aad maqasho ee kugu cusub waa inaad culimmada ula noqoto waa in asaaskeenna iyo waxa weeyaan sanadkeenna asalkii uu noqdo alkitaabu wasunna labadaa wixii ku jiraa diini noo ah labadaa wixii laga waayaa diin ma aha ijmaaca ummaddu ay ku kulantaana waa shay diina oo aynaan khilaafayn ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضى وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم